magaalada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa kamid ah meelaha ay gabdhaha kaalmaha hore ka galaan waxbarashada iyaga oona dadaal ku bixiya waxbarashadooda ayna kaga firfircoon yihiin marka loo eego dhanka wiilasha gabdhaha ayaa la sheegay inay yihiin kuwo waxbarashada ku fiican iyagoo qaarkood marka ay dhammaystaan heerarka koowaad ee waxbarashada u gudba heerka labaad ee waxbarashada si ay u dhammaystirtaan waxbarashadooda haddaba qaar ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanada ah ee ku nool degmada dhuubley ayaa ka warbixiyey ahmiyadda ay gabdhaha u leedahay inay waxbartaan iyagoo u baaqay inay dhammaystirtaan gabdhuhu heerarka kala duwan ee waxbarashada magacaygu waa xamdi cali axmed faa-iidada ay gabdhaha waxbarashada jaamacadaha u leeyihiin waa faa-iidooyin badan oo lasoo koobi karin horta qofka bili-aadanka inuu waxbartaa inuu jahli ahaadaa se u kala sareyso qof walba wuu ogyahay qofka muslimkaana inuu wada cilmi ah cilmi wada uu ku helayo inuu maro ajir ayuu ku helaya diinteena inaan waxbarano oo xaqrisano ina fartay khaasatan gabdhaha waxbarashada inay heerar kale kasii gaaraan oo ilaa jaamacado kasii kala baxaan waxay u leedahay faa-iidooyin aada u fara badan maxaa yeelay gabadha waa bulshada udubdhaxaadkeeda waa gabar bulshada waxa soo saara waa gabar intan wadada ordeysa waxa dhala waa gabdho marka inay gabadha aqoon-yahanad noqoto oo jaamacado kasii baxdo aada ayay u caawineysaa ilmaheeda ayada bulshadaas ay dhex degan tahayna way caawineysaa oo waxay u leedahay anfacad fara badan magaceygu waa najmo cali maxamed faa-iidaday u leedahay gabdhaha inay jaamacadaha dhigtaan ay jaamacadaha ku biiraan waxaa kamid ah in naftooda ku anfacaan inay waalidkooda ku anfacaan iyo inay ku shaqaystaan iyo in bulshada ay wax ku taraan iyo waxyaalo kale oo farabadan gabar waxbaratayne waa bulsho waxbaratay marka ay gabadha waxbarato wax badan ay dunida kusoo kordhinaysaa wax badan bay garanaysaa oo ay kala hagaysaa wax badan bay kala hagaysaa oo ay isku dabaridaysaa